أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijkan waxaannu ku eegnaa mowduuc muhiim ah oo wakhtigiisa ku beegan hadduu allah awoodi lahay ogolaado maanta waxaannu ku soo qaadan doonnaa qodob xasaasi ah islamarkaana mudan in bulshadu ay ka faa'iidaysato qodobka maanta aynu lafaguraynahay waxa uu yahay dhaqankii suubanaa ee soomaalida oo u muuqda mid sii salguuraya maxaa u sabab ah in soomaali ay ka sii jaysato dhaqankeedii wanaagsanaa waxaannu si gaara u eegi doonnaa martisoorka iyo sida uu ka ahaa dhaqankii hore ee soomaaliyeed qaraabo xidhiidhinta guurka iyo qabweynida barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya ugaasyo soomaaliyeed oo xoogaal u ah dhaqankii quruxda badnaa ee ummadda waxay kale yihiin ugaas aadan dayrow xasan ugaaska ah beesha dabarre ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane oo ah ugaaska beesha absame waxaa kale oo nagala qaybgelaya ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax ugaaska beesha maxamuud hiraab iyo ugaas aadan cusmaan ibraahim ugaaska beesha shan gamaas iyo ugaas cabdulqaadir macallim cali maxamuud oo ah ugaaska beesha ujuuraan marka hore dhammaantiin waxaanu idin leenahay intaynan barnaamijka gudaha u gelin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baad umahadsantihiin waxaynu ka hadlaynaa maanta dabcan waa mowduuc muhiim ah waxaana jeclahay in in badan innaga iyo bulshadaba aynu idinka faa'iidaysan doonno taariikhda iyo dhaqanka soomaaliyeed ee aad xogogaalka u tihiin marka hore waxaan ku hormarayaa ugaas aadan dayrow xasan oo ah ugaaska beesha dabarre ugaas marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mar kale bismillaahi raxmaan raxiim waa kusoo dhowahay alxamdu lilaah waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah aadan ugu dhowahay barnaamijka inshaa allahu waanu dhownahay waanu ka qayb qaadanaynaa insha allah barnaamijka wixii su-aalaada aadna weydiinaysana diyaarna waa tahay n marka hore bal waxaad inoo dulmartaa ee dhaqankii suubanaa ee soomaalida sida uu ahaa bismillaah sawirkii haddii aan sawir ka bixiyo dhaqankii soomaaliyada suubanaa ee hore wuxuu ahaa dhaqan aada iyo aada u wanaagsan oo la is-xishmaynayo ummaddu ay iswalaalsanayso ay isgarabsanayso dhaqan wanaagsanna uu ahaa oo lala yaabi jiray haddee wixii markaas ziyaado ka noqda dhaqankaasi noocyadaas oo kaleeto loo ilaalin jiray yaan xusuusanaa maanta laakiin dhaqanka yaalla wixii oo dhan waa laga soo baxay dhaqan macnaha waddankii waxaa inta badan soo galay gaalo dhaqankiiyaa la doorsoomiyey dhaqan shisheeyaa yimid dhaqankii shisheeyaa qaybtiis la qaatay sidaa darteed dhaqankii soomaaliyada suubanaa iyo kii shisheeyey marka la isku daro waxaa soo baxay dhaqan collection ahoo aan kii fiicnaan ahayn kii xumaana ahayn oo meel dhexeed meel dhex meel loo raacaan lahayn meel loo raacaan lahayn aad baad umahadsan tahay ugaas waan kuu soo laabanayaa qodobka ugu horeeya ee aan jeclahay inaan la fugurno waxa uu yahay ummad walbaahi waxay leedahay dhaqan u gooni ah xagga martisoorka ayaana eegaynaa markan waxaana siinayaa ugaas axmed ugaas cumar ugaas soomaalidii hore iyo dhaqankeennii martisoorka maxaad nooga sheegi kartaa bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ka sheegi karaa dhaqankii hore soomaalidu ee martisoorka dad isushumeeyay ahaayeen dad qiimo badan bay ahaayeen dad isjecelna way ahaayeen haddana waxaad moodaa isjeceelkii iyo isu dhowaashihii iyo martisoorkii iyo gogashii ama soomaalida horta waxay dhihi jirtay martisoorku markii loo celiyo annagu horta soomaali markaan nahay mar dhow waa magaalo noogu horreysay lis iyo loog baa la dhihi jiray ninka inuu kuu liso caanana kuu liso hilbana kuu qoro gogol fiicanna uu kuu dhigo intaasay ahaan jirtay marka waxaad moodaa arrinka asaga ahaa inuu baaba-ayo ninku maxaa ka ninkaad dib ugu jecesha hadaad u timaadad waxaa laga yaabaa waneygoo yar inuu kuu qalo asalka hore waxaa jirta geel in isu qalo looga lagu sheegay wuxuu ahan jiray geel caanihii ama hilibkiisa hadda waxaa dhici karta inuu asagooba heli karo geeli asagoo uu joogo inuu ama ari kuu qalo ama u ku qadayaab dhici karto dhaqankaa wanaagsan bay lahayd soomaalida dhaqanka asaga ahaa inuu hadda aad uga burburayna waad moodaa ugaas ciise maxaad raacinaysaa halka bismi illah alxamdulilaah dhaqanka ugaaskaa ka hadlay waxaan raacihaa dadka xilligii hore oo soomaalida sidaa horeba loogu yaqiino caadada u ah dhaqan wanaagsan u ahaa dhaqan soomaalidu ay ku kalsoonta u ahaa dhaqan rub ahaantii ku filan u ahaa dhaqan xushmad iyo istaxyaalah u ahaa caawa haddaad usoo martido waa sidau walaalkii u sheegay oo loog iyo haddii alla kuran yaha lis buu ahaa ninku dugaal meelaho dayraho ragga gogasha u dhigahayo u yimaado qofka muslimiinta u timaada rag iyo dumarba day ahaay ha ahaatee caawu dabka u shidi jiray waa u sheekay jiray subaxdiiba yaa u quraaco oo la dardaarmuu diri jiray wanaag iyo sharaf iyo xushmad iyo iyagoo reerkoodii aan marti ka ahayna la jooga ayaa lagu kala tegi jiray subaxdii haddana dee waxaan dareemaynaa waxa bedeley oon dareensannahay gacmo shisheeyaana soo dhex galay ee soomaaliya isma necba marka dhaqanka jiraa noocaas waaye kii horena saas uu ahay waxa haddana bedelna intaasaan
marka reer miyiga iyo reer magaalka ka waran martisoorka ayaa ku wanaagsanaa bismi llah alxamdulilah qof walbaaba horta adeer waasay wax u sadaqahaydo iyo iyada iyo ka dadnimadeed miyiga iyo magaaladuna berigii hore waa israacsanayeen xaqiiqatan waxay ku wada noolaayeen waa nafaqada xoolaha ama cadka ha laga qasho ama caanaha ha laga maalo ma jirin meel xoolaha ka mirani waxay ku fiicnaayeen cidda miyigaahi caawa hadduu ninku u yimaado waxaa suuragala inuu caawo la joogo inuu maantao dhan la joogo adooga uusan ka tegin intaa uu u sheekeeyo maxaa doonaysa uu yidhaahdo wixii awal howl uusan usoo kicin ay kula dhalato joogitaankiisa ee ama isagoo xoola wado oo dareerihayo uu gurigiisa ka aado marka aada iyo aad ayay labaduba u qayb badnaayeen laakiin waxaan ku niyad samayn xagga baadiya aad baad umahadsan tahay ugaas aadan kolley martiqaadka ayaanan weli ka bixin oo lafaguraynaa nabigeena moxamed sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfahu kolley asxaabtii ka horreysay waxay tilmaameen in uu jiro farqi maanta iyo shalay ah adigu maxaad ka odhanaysaa soomaalida isku curfi ma ahan meelaha qaar deegaanada ayaa lagu kala duwan yahay martisoorka ayaa lagu kala duwan yahay maxaad usoo joogtay see dadkii hore wax u martiqaadi jireen bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wala alihi wasaxbihi wasalam wabacd horta soomaalida sideedaba dhaqamadii hore haddaan wax ka taabto way islahaayeen lahjada uunbaa kala bedeleed dhaqamadii hore waxay ahaayeen dadka ninka martada markuu soorayo wuu u yeeran jiray meel nadaam leh uu fariisan jiray markuu fariisiiyo asagaa u sheekayn jiray dadna haddii ilaahay maqo reerka ehelka u ahaa wixii markaas isaga uu u talagalay ayuu u diyaarin jiray laakiin ninkii reerkiisii loo yimid markaasi wuu u sheekaysan wuu u sheekayn jiray debkuu u shidi jiray debku markuu u shido ilaa ayagii ay hurdo ay ka qabato markaasuu ka seexan jiray marka haddii ilaahay subaxdii wuu sagootin jiray marka markuu sii sagootiyo oo nin walba haddii ilaahay martaqaadkii habeenkii uu u sameeyo nin walba haddii ilaahay soo sagootiyo markaasuu haddii ilaahay kasoo laaban jiray oo kasoo haray jiray hadeertaan haddii ilaahay farqi weyna u dhexeeya wax isku dhow ma ah laakiin sideeda kaleba martisoorkii hore iyo haddii ilaahay kan hadeertaan isku mid bay ahaayeen kii hore soomaalidu sideedaba isku mid bay ahaayeen laakiin hadaladii ha kala gedanaado lahjadii ha kala gedanaato sideeda kale u kala gedanaato iskaal bay ahaayeen haddana waxay noqotay arrimihii dadka ninka wuxuu u yeeranayaa martiqaad buu u yeeranayaa asagiyaa gurigay ku raafanaya dadkii haddii ilaahay maardeertaan meeshii way iska fadhiyaan nin haddii ilaahay ixtiraam weyno markaas loo hayo ma jiraan way iska fadhiyaan ninkii loo yimido asagii dadkii u yeertay dad kaloo ziyaadaha meeshii iska imaanaya wixii oo dhan wax isku yaaca ay noqdeen marka haddii ilaahay dhaqamadii sidii ugaasyada sida ay horey usoo sheegeen middaa ayida soomaalidu sideedaba way ka simanayeen maanta maxaad leedahay marka anugu maanta waxaan leeyahay haddii ilaahay annaga hadda maanta xaaladeenna meel fiican bay maraysaa micnaha dhaqanka martisoorka kii hore waad ammaantay maanta soomaalida ee waagii hore iyo maanta ayay ku fiican yihiin martisoorka waqtigii hore miyaad leedahay ayaa fiicnaa mise waxaad leedahay maantaa fiican waad khilaafaysaa aniga kii hore ayaan fiicnaayaan leeyahay middaas ayaan maraaya kan maanta wuxuu ku xun yahay haddii ilaahay wax nadaamsanba ma jiraan ninkii ilaahay u naxariistay maahane oo nin ilaahay u naxariisto markaasi oo ilaahay tawfiiqda waafajiyey maahane inti kale haddii ilaahay idmo waa uun wax adiga haddii ilaahay idmo wax qadarina maleh qadarintaa yar intaas uun baan haddii ilaahay ku dhaliilaya waa tahay aad baad umahadsan tahay Eh, waxaan siinayaa ugaas cabdulqaadir ugaas ma ku raacsan tahay eh, saaxiibada mise waad khilaafsan tahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ee walaalahii sidii u sheegan waaye soomaalida horta dhaqankeeda wax badan wax badan kalama kalama dheero waa isku dhaqan waa isku diin wax badan waa ku waafaqsanahay oo maxaanta soomaalida dhaqankeedii hore dhaqan wanaagsan u ahay haddii aad fiiriso maanta ee diinta barashadeeda maanta ay badan tahay laakiin dhaqankii soomaalida ixtiraamkiisa iyo qaabkii uu ku dhisnaa martiqaadka martiqaadka ayaan u- ayaan ula jeedaaba dhaqankaas iyada oo maanta martiqaadka sidii martada loo karaameynayo ikraamullayf siday soomaalidii hor ahaayeen iyo diinta ee, waxay ka qabtay aada isugu dhawaayeen maanta aqoontii diina maanta badan waxaad moodaa dhaqankani meesha ee martiqaadkii oo karaamada lahaa ikraamka ku dhisnaay maanta meesha ka maqan yahay wax badan aad ka maqan yihiin wax badan isbedeleen kulli aniga waxaa sidii walaalahay u sheegan horta soomaalida noocaas ay ahayd ee, dad aad isu karaameeyo martida jecel ninka soo dhaweeyo bashaashul weji ku soo dhaweeyo aada iskugu iskugu eh, hilowsan markay isu imaanayeen isu soo martinaayeen nin muslim oo soomaali ku shidan yahay nin kastoo muslim oo soomaali imaad waa laga karaameyn jiray oo taas soomaali caamay ku ahayd maanta waxaad muddaa dhaqanka meesha inuu ka baxay waxaan kulley u sababayna insha allahu tacaala eh, dhaqankan oo reer galbeedka iyo gaalada ay la imaadeen inuu soomaali wax badan ka bedeli aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa ugaas aadan dayro ugaas eh, waxaad sheegteen in dhaqankii hore uu wanaagsanaa marka martisoorka la eego kanna uu yahay kii hore mid ka xun oo ka liita Eh, markii wax la sheegana waxaa loo baahan yahay caddayn adinku maxaa caddayn ah oo aad u haysaan in dhaqanka maanta ee martisoorka uu yahay mid liita caddayn maxaad haysaan بسم الله الرحمن الرحيم waxaan cadeen u haynaa mithaal nin baa kuu soo martiyey oo maanta reerka kuu yimid laga yaabe inaadan qiimaynin oo ninkaas ee caruurtii iyo haweenkii inta lagu dhaafo adna aad dana kale iska qabsatid oo iskaga tegtid ninna uu marti kuu yahay oo u baahan karaamadii reerka karaamadaadii een, iyo wanaaggii idinka dhexeey sheekadaada u baahan yahay wuu ku yimid wuxuu ku leeyahay maanta niyow arrin kalaan leeyahay oo meel hebel baa yaan rabaa inaan gaaray haddee wiilashaaba jooga insha allahu ninkii asna sidaa uu ku nuyd jabo macnaha kulley ama arrintaasay ila tahay in ay dhaqan doorinta hadda timid ee, nooceesa inay tahay aad baad umahadsan tahay Een, kolley eh, si guud ahaanad waxaad isku raacdeen in eh, martisoorka uu maanta liito waagii horena uu ka fiicnaa waanu ka gudbaynaa waxaan u gelaynaa qaraaba xiriirinta waagii hore sidee bay ahayd Eh, waxaana xusid mudan inkastoo la tilmaamo in dhaqanka wanaagsan ee soomaalida uu yahay mid waafaqsan shareecada islaamka diinteennana dabcan waxay dhiirigelisay xiriirinta qaraabada aayado qur-aan ah iyo axaadiidna waa ay ku soo arooreen marka eh, aan siiyo eh, ugu horeyn qodobkaasi ugaas axmed ugaas cumar ugaas waxa inooga taabo waagii hore iyo sida arxaamta loo xiriirin jiray bismillaah arxaamta waagii hore waa la xiriirin jiray arxaamtuna way kala dadban tahay mid naaskaad arxaam ka tihiin ee aslan horta marka hore dadka muslim waaya muslimnimadaad marka hore arxam ku tihiin marka labaadna haddana hee waxaad arxam ku tihiin naaska ama tagooga ninba siduu u yaqaano xagga abti marka loo leexdo waa la xiriirin jiray ee qaraab qaraabkiisa ninka aabbaha uu qaraab la sii ahaa qaraabkiisa horta waagii hore la xiriirin jiray haddana meesha way ay ka baxday baan ku leenahay waa isku mid waxay dhaqankuna wuu israa raacayaa sida aan usoo qaadanay martida in micnaha yani aan la xurmeyn jirin yaa qaraabad xiriirintiisana ay u halaabto wuxuuna hal meel bay wada saaran yihiin wax inooga taabo marka waagii hore sida qaraabada loo xiriirin jiray sida qaraabada loo xiriirin jiray gogol baa loo dhigi jiray aslan xagga marka ugu horeysa markay qaraabada kuu timaado waa inaad gogol u dhigto gabadha la guursado waa laga wareejay ilaa ay ka duqowdo hadday sagaashan sano ay jirto ay kuu timaado gabar bay noo ahaan jirtay markaasaa geel xoolaha loo dhexgeli jiray xoolaha xurmaa laga siin jiray xoolaha loo qali jiray dhibaat wax la yihahda jiri waa jirtay.
gabadha ay reer kale kaa guursadeen gabadha reer kale eega saga- hadday ah sagaashan sano eegada asra ay kuu timaado annagu gabar bay noo ahaan jirtay xoolaa loo qali jiray oo kacbaa loo li jiray dhibaat wax la yidhahan samayn jiray haddana maanta wixii ayaga iska dhaafay midda shalay lagaa guursaday hadday reer kugu soo noqoto ee ninka u badan baa calalado iyo baatio in wax u qaada laga yaba haddii kale iyadoo faramare inay ka baqto ka noqotaaba suurtagal ah marka waxaan dhihi karaa dhaqamada waa israarraacsan sida martida ee ee micnaha yani dadka leebkaa martida kuu timaaday ee loo xurmeyn waaye ayaa qaraabaduna ay sidoo midda kaleet waxaan kaloo samayn jiray waxaan sii jirnay xoola qaraabada marka noo timaado kuma aanan dayn jirin in aan geel u qalno gool u dhigno dab u shidno sida diintaba ay qabto aan sogotino reerka markaan ka dirno aan la jaan qaadno markay reerku ka baxaan ka dambe aan ka soo noqono hataa kumaana dayn jirin waxaan siin jirin hadba ninka markaa waxa uu heli karo dadkuna waa kala fiican yahay ee geedaha waad aragtay mid baa hoos lahoo har lahoo miro lah oo mayrax laga dirtaa oo wax ku ole midna inuu ku duro mariid kugu dhaafo har ma leh dadku horta saasay u kala fiican yihiin laakiin sida u badan oo qaalibka oo ummaddu ay u badan tahay markay qaraabadu kuu timaado marka horeysa gool baa loo dhigaya xoolana waa loo qalaya xoolana waa siin jirna hadbanba hadba wixii markaa baahida aad hayso oo dunyada waxaad haysato umbaad haddana wax ka siin jirna oo sidaas usigo siin jirna sida badanna ummaddu geel bay inta badan isticmaali jirtay soomaalidu dhaqankeed waad waad garanaysaa geelu meel dheer buu ka joogay weliba geel baan siin jirnay ninka abtiga ah ninka adeerka ah ninka qaraabada kusoo doontay qaraabka qarni weliba geel baan siin jirnay sidaasaanu ku sigoodsin jirnay qaraabada rasaasay ahayd waa tahay aad baad umahadsan tahay ogaas ciise ee maxaad raacinaysaa halka bismi illah alxamdulilah waxaan isleeyahay walaalkay iyo aniga iskama ag fogin qaraabada waxaa loo xiriiri jiray si boqolkiiba boqol ah waxaa la goobi jiray in haddii alla kuu roon yahay xilliga abaaruhu ay dhacaan cidda waa la dhex mari jiray yaa maanta liitaa la dhihi jiray hebel waa cayrtoobay dhagacayreed xoolo la yidhaaha loo aruuri jiray markaasaa gurigiisa soonka warqabina gurigiisa loogu gey jiray hebel waa liitaa hebel hebelaa lagu ogyo maanta soo baxaa hatiidi hebelna hebelaa soo bixihayo abaarta ka soo bixihayo labadaas qoys lagu ogyahay reer hebel reer hebelaa lagu ogyahay dadka qaraaba xiriirintiisu sidaasay ahayd abaartu isaga warhayey aaranka isaga warhayey qaraaba xiriirinta xilligii hore joogtay waxaan dhihi karnaa boqol kiiba boqol waa ahayd maantana bismi illah alxamdulilah maantane dadka waa la kala go-ay oo waxaa loo kala go-ay haddii alla kuu roon yahay soomaalida niman siyaasaday iska raaceen laakiin dadka ilaahay kitaabkiisa ku xiriirsan oo haddii alla kuu roon yahay xushmadii haystahay iyousanba dhaqankii hore haysan laakiin waxaan dhihi karnaa waa dad iska warqaba asagu xilligii hore iyo xilligan maba isku dara soomaali siyaasadu ma isdhexool cadow wax la yidhaha ma aysa uqoon waa nacbeed oo meesha ku aragta waa ka carri waxay ahayd soomaali soomaali nin walba meeshuu rabo u safri karay ninka ka soo kaca haddii alla kuu rooya meesha la yihahda maxaa la yidhaha ii sheeg kenya lugow wuxuu ku gelahaya haddii alla kuu roon yahay asagoo socda boosaaso oo ninkuu rabay u danaysanaya oo qaraabo saw raba u xiriirsanaya oo dhaqan wanaagsan ku dhex socdo oo nin kastoo u yimaado habe soo dhaweynayo waa tahay waan kuu soo laabanayaa aan siiyo ogaas aadan ogaas macalimiinta dugsiyada qur-aanka waa qayb waalidka ka mid ah waagii hore ka waran iyagu see loo xiriirin jiray
bismi illah alxamdulilah macalimiinta haddii ilaahay idmo dugsiyada reeruhu ay lahaayeen waagii hore si xushmad leh oo qaraabo leh ayaa loo xiriirin jiray macalinka sidiisaba waa loo guurin jiray ciddaasi markaas haddii ilaahay idmo oo uu la deganaa oo ardaydaas uu wax u barayay haddii ilaahay idmo reerkaasi uunbaa ka warqabay reerkiisii asaga markaas loo guuriyey waa laga warqabay jiray marka haddii ilaahay idmo reerkii asaga uu ka soo tegayo qaraabadiisa ahaana waa laga warqabay horta macalimiintii hore sidaa uun baa loo daryeeli jiray sidaasay ahaayeenoo marka reerkoodiiya laga warqabi jiray guud ahaanna si guud ahaanna waa looga warqabi jiro marka haddii ilaahay maxaalkooda macalimiintii hore sidaasay ahaayeen maantana maanta haddii ilaahay idmo haddeertaan madaarista haddii ilaahydmo waa ilmaha uun waa la iska geynaya lagama warqabo haddii ilaahydmo markay bisha dhammaatana haddii ilaahydmo xataa adugu iisoo laaba hadhowdiyaan ku siinaya iyo xaaladahaas iyo waxyaalahaas uunbaa iska jira kii hore iyo kan iskuma warhayaan haddii ilaahydmo xaaladooda sidaasay u kala yihiin aad baad umahadsan tahay ogaas cabdulqaadir ma la qabtaa saaxiibayaasha boqolkiiba boqolaan la qabaa soomaalida waxaa sii hor u sheegna waa isku dhaqan qaraabadu ani waxaan xasuustaa hadda kahor nin awowgii ahaay awowgii oo waasaa cilmirow dhihi jiray aa qaraabada reerka ay ka joogtay mar berigii hore geela arooray soomaalida horta boqolkiiba siddeetan reer baadiya ahayd xoolaqatay ahayd marka wuxuu yidhi halaa moorada ku hartay oo xanuun oo jirin markaasaa lihi hashaan nin asaga kuyina walaalkiisa yidhi hashaan ay baktinen qaraabada ha cuntay markii aan aan geelan aroorin hashaan ay baktinin odayga geeliyo arooriyey waa imaaday ninkii hashi loogta hashoo baktiisiyey marka waa u yidhi aaba hashi maxaa hashi gowraci waaysa wuxuu ku yidhi afar waaqla intay cuni lahaayeen afar waraab ha cunaan muxuu la jeedaa afar waaql macnaa waa reerka reerka jifyada oo koobin waayo reerka asaga ka dhas jifooyin oo koobin waayo marka afar waaql intay isku cuni lahaayeen afar waraab ha cunaan uu yidhi ninkii asaga ahaa lagu halay afkii saas la-aad geedaa lagu laga raadhay geedaa lagu haray marka taas waxay kutusinaysaa qaraabada haddii soomaalida markaa waxay ahayd xoolaha haddii intaan noocaas oo kale hadda suuqaa ligayaa beriyah lama geen jirin suuq lama geen jirin qaraabada loola jawaab waa la cuna jiray marka qaraabada berigii hore qiimay lahayd ixtiraamay lahayd xiriirinay lahayd marka waxaad moodaa maanta cuqubadan haysa inay ka mid tahay qaraabo guud inay ka mid tahay xadiid oo waxaa jira macnihiis as yahay ee ninkii raba cumri dheer falyasfar raximahu xadiid macnihiis aa jiray marka waxaad moodaa maanta ee cuqubaduhaas inay kamid tahay qaraabada la goynayo marka waxaa isku dhow maaha ee dhaqankii hore qaraabada si loo xiriiri jiray iyo kan maanta wax isku dhow maaha aad baad umahadsan tahay jazaakum allahu khayran Eh, markaan halkaas uga tagno qaraaba xiriirinta oo aad isku raacdeen in waagii hore iyo hadda waagii hore ay fiicneyd ogaas aadan ma la dhihi karaa eh, dad badan oo dhallinyaro ah ayaa hadda dhegaysanaya barnaamijka odayaasha casrigoodii unbay xayeysiisanayaan ma la dhihi karaa markii aad tidhaahdaan dhaqankii hore ayaa fiican eh, qaraaba xiriirintii hore ayaa fiican martiqaadkii hore ayaa fiican eh, yacni dad badan baa u fahmi kara in odayaashu eh, iyagu ay isxayeysiinayaan casrigoodii taas ka waran bismi illaahi raxmaan raxiim wallaahi arrintaasu lama dhihi karo sababtoo ah ma jiri jirin wiil iyo aabbihiis oo kale tagay oo ninba meel ku noolaan iska warqabin waagii hore lama arki jirin maantana waxaan goobjoog u nahay wiil iyo aabbihiisoon iska warqabin gabar iyo hooyadeedoon iska warqabin ninba meel ku nool hataa teleefon iswacayninoo ninba danihiis iska raacday yaan hadda arkaynaa oo saacaddaan joognaa laakiin berigii hore ma ahaan jirin wiilkii ama aabihii ama reerkoodii ka taga waxaa la dhihi jiray ninkaas waa caasiyo waa hebelo waa sidaasoo waa la habaari jiray oo tolka kalea ku qaylin jiray oo dib baa loo soo celin jiray laakiin maanta ninkii kaa taga wuu kaa tegay waa sheekadii sidii reer galbeedkii sheekadadii oo sideed toban ninka markuu gaaro waa kala tagnidii oo kaleeto ee maanta sheekada ayaa udhacaysaa maaha laakiin waxaa anagoo aan xayeysis u samaysanayno odayaasha ah okay aad baad umahadsan tahay haddaan intaa uga gudubno eh, qodobkaasi la xiriira qaraaba eh, xiriirinta en, waxaa kaloo jira qodob xasaasi ah waxa uu yahay guurka guurkii hore iyo guurka maanta keebaa wanaagsan dabcan marka guur laga hadlayo waxaa jira albaab loo gargaraaco waana haasaawaha iyo waxyaabaha la midka ah taas ayaan ka bilaabeynaa waxaan siinayaa ugaas axmed ugaas haasaawihii hore sidee buu ahaa bismi illaah ee, markaan soo qaado gabdhaha guurkooda iyo wiilasha isguursanhayo boqolkiiba boqol waxaa ka fiicnaa guurkii hore rukaansiga horta guur unbuu daba socdaa ee, waxaa jiri jirtay gabdhuhu horta inay xishoodaan oo qof xishood haddii gabadha waagi hore aada raasi waxaad arki jirtay ninbaa usoo qariibahayo meel dheer buu uga soo kici jiray waxaan wax ku qaadanhayn sida aslan sida waxaa weeye en waa baadiyo dal dheer buu uga soo kaxaya waxaa dhici karto laba bilood saddex bilood gabadh inuu waayo iyadoo muuqato inayban uba joogsaninba ninkuna ma ay necbaca oo ninkii qofka qof necab ma aha gabdhuhu gabdho xishoon jiray bay ahaynoo way xishoon jireen ninka ka hortegaysa inuu noqon ajaanib iyadoon way ka xishoon jirtay marka aada is heshaan dhib badan baa loo mari jiray horta arigooda iyo hasaawahooda wax isu dhow iyo wax kale mid maaha qofka hadduusan xishoonin hadee diintii buu ka tegay soo ma gabdhahana xishood wax la yidhaha waa ku yiri maadaama ay gabdha diina ay jiraan horta aan la dhihi karin gabdhihi way wada xun yihiin xishoodka waagaasuu badnaa meel hadduu xishoodka ka dhamaadana guurkiiba waa hallaabay marka waxaan ku dhihi karaa laakiin laftigeeda soo rafaad ma ahan En, waxaa tiri saddex bilood ayaa la raadinayay Eh, soo kabadbadis ma ahan laftigeeda maya maya gabar markaad la hadashaba usoo marto wadada kuusoo goysa indhaha kugu soo cadayso waxaa iga qurux badan midda kore midda hore xushoos marka waxaan ku dhihi karaa labadii guur wax isu dhow ma aha xad- marka ma la dhihi karayaa marka en, kanna dhaliil buu leeyahay kaana dhaliil buu leeyahay oo tusaale ahaan hadda eh, shareecada islaamka wax walbaahi yani way caddaysay Eh, hadda eh, markii howlahaas eh, dariiqa loo maraya laga hadlayo waxaa bannaan in gabadha wejigeeda iyo gacmaheeda la arko oo maaragtay eh, qeybaha hore gacmaha la arko marka haddii eh, gabadhii ay carartay oo shuruudahaas ay meesha ka saartay tanna ay wax ka badan la timid eh, soo lama dhihi karayo labada dhanba dhaliil bay leeyihiin maya waxaan ku dhihi karaa nin yahow eh, rasmi markii loo kaco anigu xishood maan taaganahay labada labada guur guurka horaa xishood lahaa xurmana wuu lahaa sababtoo ah waxaad ku ogaan kartaa en aan aan ku dhihi karaa ma gabdhahan markaad guursanayso aad la hadasho ayagaaba kaaga hormaray ayadaa ku doonanayso waxaad arkaysaa mobile bay haysataa e, nimayna arag bay shukaansanaysaa wayba la heshiisayba aabow nin baan wadaa oo muxuu yahay ninkaad wado mobilekana iska shukaansanay ma waa yeel baa ma jin buu qabaa ma been buu u sheegahayaa ma garac ma ay taqaano mar haddii uu soo galay wixii wax fudaydina ay noqotay soomaalida waxay ku maamula wixii fudayd kugu soo galo fudayd bay kaaga baxan markaan dib usii raaco weliba een gabdhaha arrinka asaga eh guurkan fudud iyo degdegan arkayso waxay dabada ku wataa cawaaqib xumo iyo f- waka waa tahay aan ku waa tahay waa- waa- waan kusoo laabanaya En, waxaan siinayaa ogaas ciise eh, waagii hore markii ninka uu doonayay inuu gabar guursado qaabkee baa loo mari jiray gabadha see ciddeeda looga doonan jiray
bismi illah alxamdu lilah horta saxaafadan ka hadlaynaa hadalka aan sheegaynana waa la dhegeysanaya haddii ilaahay idmo gabdhaha hadda jooga boqol kiiba boqol waa gabdhaha haddii alla ku roon yahay dhinaca walaalaha mujaahideenta ay ka taliyaan kuwa weliba joogaan leeyahay dad asturan waaye aniga meesha aan joogaan markaas hadalka ku beesgaraynayo aan raaligelin ka baxaa si guud laakiin soomaali ahaan markii la yidhaahdo waxaan leenahay gabdhihii hore asturaa xaqiiqatan kuwa horaaba asturaa maxaa cadeen waxaa caddaynteed noqon karta laba qodob gabadha waxaa lagu goorsan jiray mabda waxaan taariikh ahaan u haynaa gabadha oo lama soo koobi karo dee inaan hadalka koobaan rabaaye nin yaa nimanuu aabbahood dilay yaa soo aaday waxay u soo aadeen inay aabba u aaraanay ninkan dilaan geed gurigii ku dhow way jiibsadeen maalintii gabar ninkan la gaadayo uu dhalay baa soo aragtay meesha ka kaceen ay aragtay war aabbow saddex niman u maleeyay inaan dakana ay goobayaan arkayay tiri walle saddexdaasna aabbe nimay u socdaan maqaan dakanay raadin hayeen nimankiina aabbihii bowdka ugu jiraan meesha ay gabadhu ka hadlaydo iyo aabba iskala hadlayaan gacantaagay u jiraan nimankii ninka inay dilaan rabeen oo maxaad aragtaa aabbe saddex nimay ahaayeen laba nin haddii alla kuu roon yahay niman waxay ahaayeen xilaleh ninna wuxuu ahay niman xilalehaynay tiri maxay ula jeedaa waxay ula jeedaa fekerka caqliga alla siiyey maxaad ku kala saari kartaa wy aabba laba nin markay istaagaan oo kaadu qabad xagga dheeray la aadayeen waa dhaqaajinayay inay tiri ninna meel u dhowow lagu hisaa hudhigahaya dhammaandhoy nimanaan aabbahood dilay oo saas hayaa jiray amay yihiin uu yidhi ayagi markaasay cududda ku dhigeen dhaka adoogi waa annagii waanana kana yidhaahdeen waxaad rabtiin aan insiihaah uu yidhahay dilnina gabadhi hadda kuu sheekayhayday waxaadna siihay ka mid ma tahay bay yidhaahdeen haha waa ka mid uu yidhi ayadii siiyeen aabbihii o dhan ba halkaasi uga qanceen xaqiiqatan qaymo saasay gabdhuhu lahaayeen xagga shukaansiga markii laga soo aado gabdhaha waa dhib iyo qaliilay ahaa jirta gabar iyo nin meel uu hor yimaada keligiisa uu tariga alabta la fadhiyo oo dhulka la qodo wax macduunay ahayd gabadha waxaa lagu heli jiray in aabaheed laga soo doono oo la yidhaha gabadha kuu joogtaa rabaa ninku inyo isha ka shukaansado oo kor ka arko amba ciddoo soo jeeda u yimaado hooyo iyo aabbe iyo wiilasha iska soo raaca dhallinyarada halkaa uu kula heesaabay cidda dhexeeda ahoo bal warri halkaas uu hadal uga goobo inay xoogaa gabadhu u istaagto laakiin waxyaabaha hadda dhaqanka soomaalida sida guud ah ma aysan jiri jirin marka annagoon teennii hore iyo da-danada xayiisiihay waxaan u arkaynaa in berigaas ay fekerka gabdhaha koodaah oo sii qaymo badnaa waa tahay aad baad umahadsantaha waxaan siinayaa ogaas aadan ogaas haye ma la qabtaa asxaabtii kaa horeysay mise waxaad leedahay waan ka duwana horta ugaas axmed su-aal hadda ay uu yidhi ayaan kelmateen ka dhahaya maogtahay gabadhii saddex bilood ayadaa aragtideedii uun baa la raadin jiray su-aashaasi horta ayaan wax ka dhahaya gabdhaha marka waa iska macquul maogtahay meelna waa dhaqan diiniyan ah dhaqan haddii ilaahay mid oo diinta u dhow midna curfi deegaan u curfi deegaan waay maogtahay aragtidaas horta middaas uun waay midda kalena haddii ilaahay midaan ayadaa hadeertaan oo haddii ilaahay saaxiibadaya horta waktigan hadda aan joogno iyo kii hore kii hore curfi oo haddii ilaahay un markaasi mubaax ah ayuu ahaa kanna haddii ilaahay mo meesha wilaayaadka ay ka joogaan mid diiniyan wey labay kaliya labadaas farqadood aanay saaxiibada ugu duwanahay kan waxay laakiin hadda mawduuca waxa uu ku saabsan yahay guud ahaan soomaali ayaan ku miisaameynaa soomaalida waa intaas oo milyan waxay joogaan dal iyo dibad intaba wilaayaadka islaamiga keliya kuma miisaameyn laakiin markaad si guud u eegto aad kafad saarto soomaali oo dhan halkey ka joogaan guurka maanta adigoo u barbardhigaya guurkii hore
horta anigoo u barbardhigaya guurkii hore ee soomaaliyeed oo guud ahaan horta walaalahay uun baa la qabaa maadada aan ugu qabana waxay tahay ma ogtahay wax walba ma ogtahay hadee waa laga warhayaa ma ogtahay wixii soo maray taariikhdu way qoraysaayo haddee sebankii sidaan buu ahaa jiray gabdhihii hore sidaan bay ahaa jireen saan baa loo mari jiray jidkan uun baa loo mari jiray xaaladooda sidaa bay ahaa jirtay way xishood badnaayeen waxaas ma ogtahay annaga waxaan soo aragnay iyo wax anaga aan u joogna wey midkaas haddii ilaahay mo muhiimsanaayo haddii ilahay midkaas qurux laakiin hal mid baa jirta oo dhalinyarada maanta joogta iyo dadka qaar ay ku dhaliilaan ee guurkii hore waxay yidhaahdaan dhaqaale aad u fara badan ayaa lagu xujeyn jiray intaas boqol neef oo geel ah faras iyo seef iyo howlahaas ma jiraan
qaybna way ka jirto qaybna kama jirin marka ma ogtahay soomaalida uun deegaan weyn bay degneed deegaan bay weyde degneed qaar marka haddii ilaahay mageela iyo fardaha iyo farasku way qabeen qaarna haddii ilaahay mageela iyo haddii ilaahay mo iyo xoolahan kale noocyada kaley qabeen marka haddii ilaahay mo meelaha hadduu qaali ka sii ahaayo markaas dhallinyarada ay ku eedeeyeen inuu qaali ahaa meelaha ka sii jabnaayo haddii ilaahay nidaam isku toosan aya haddii ilaahay xaaladdu sidaa bay ahaa jirtay marka laakiin sidiisi kale curfiga kale un isku mid buu ahaa haddii ilaahay.
haye ogaas cabdiqaadir maxaad ka odhanaysaa eh, waagii hore dabcan waxaa la yidhi saddex bilood ayaa ninka gurdoonka ah oo ay ku qaadan jirtay inuu gabadha arko Eh, taas ka waran ma- ma soo aragtay بسم الله الحمد لله horta soomaalida waana waa dhaqankeeda boqolkiiba wa- waa isu dhow yahay laakiin wax yar oo kala duwan yahay horta mid liskuma hayo oo xishoodka xaggiis markii loo kaca gabdhaha inay noocaas ahaayeen oo helitaankooda oo culeys badan ka imaan jiray waa soomaalida u badneed sababtoo ah gabadhu waxaa dhici jirtay ee, dadka reer baadiye ahaayeen xishoodka iyo in- in- nin ay shukaansan si hadda wa- walaalkay uu sheegay waas ciise oo kale haddii maanta ay anaga waxaan arki jirnay gabar maanta haddii xoolo aroorso biyo dow ay tagto inay biyo cabin oo afkeeda ay- ay- ay kaxishoonaysa inay meesha biyo ku cabto raadinta hadda si waaye oo ee, horta in iyada la- la raadsado oo meel ba- laga raadsado oo la iska her waa adkeed maxaa lagu xulan jiray marka ninka markuu doonayay inuu gabar guursado waagii hore muxuu ku xulan jiray
waxyaaba fara badan lagu xulin jiray ee dhaqankaa ka mid ah caqligaa ka mid ah reerka ay ka dhalatay ka mid ah macnaha diintooda iyo macnaha iyo iyo ma- nasabkooda ka mid ah waxyaalo fara badan waa- ayaa lagu xulin jiray oo qiimo badan lagu xulin jiray marka gabadha ma ahaa jirin gabadh oo maanta in banaan laga qaato dana berri banaan loogu taga ma ahaa jirin aad baad umahadsan tahay ogaas aadan halkaas maxaa raacinaysaa halkaas maxaad raacinaysaa ee ah bismi illaahi alxamdulilah horta sababo badana ayaa jira gabadha marka la raadsado la la raadsanayo oo shakhsiga guurdoonka ah wuxuu samayn jiray horta reerka gabadha uu ka rabo ayuu dhex geli jiray reerkaasuu fiirin jiray waxaa jirta maamaha soomaaliyeed oo la yidhaahdo gabadh lama guursadee tolkeedaa la guursadaa maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa gabadha macnaha qiimaheeda iyo waxeeda meel iska dhig qiimaha reerka uu leeyahay ayaa wax laga guursadaa haddii uu reerkan qiimo badan yahay oo diintiisu wanaagsan tahay aqlaabdiisu ay wanaagsan tahay gabadhooda dhul ma dhici jirin oo waa la guursan jiray haddii laakiin reerka uu yahay reer aqlaaqdiisu xun tahay oo aan diin fiican lahayn waa laga wareegan jiray oo reerka wanaagsan baa la aadi jiray marka insha allahu waxaan leenahay anaga guurkii hore iyo kan marka la isbarbar dhigo kii hore inuu wanaagsanaa waa tahay aad baad umahadsan tahay Eh, intaanan siin ogaas ciise eh, waxay far u taagan tahay ogaas axmed bismillaahi gabadha guurkeeda markaan kasoo hadlo siduu hadda walaalkay u sheegay ee, soomaalidu waxay ku mahmaahi jirtay saddex baa jirtay guurku saddex buu ahaa tag loo abtiriyo taran geel loogu jecel yahay tala nin tincad loo doono noo jilci ee, tag loo abtiriyo micnaha kolkaad guursanayso waa inaad aqoon u leedahay reerka aad ka guursanayso reerka adiga aad ka guursanayso waa inaad aqoon u leedahay ma bukli bay ahaayeen ma deeqsi bay ahaayeen ma faasiqiin bay ahaayeen ma bukl ma reer qurux ma jimaal bay lahaayeen waa inaad aqoon u leedahay tagga loo abtirinayo waa inaad aqoon u leedahay reerka waxa uu ya- ku salaysan yahay ee, taran geel lagu jeclay waagaas geel baa la jeclaan jiray Ya- taladana waxaa loo jooni jiray nin nin tin caad saddexdaa way isa saaraayeen nin tincad micnaha nin oday ah nin oday ah baa loo dooni jiray talada taladu ninkaa odaygay ka geli jiray wiil yar iyo nin ardaad midna looma dooni jirin Eh, hadda waxaa ka dambeysay eh, waxaan ku dhihi karaa eh, talo nin tin madow loo doono taran lo loogu jecel yahay tag aan loo abtirinin waa wayba dhacday ayadane marxaladaba guurkaan ka sheekaynayna sooma marka taa waan soo marnay hadda maxaa taagan marka tala nin tala anaa idhi ah taran lacag loogu jecel yahay saddexdaas hadda tii u dambaysaanu taagnan noo jilci markaas saddexdan dambe saddex waan kuu jilcinhayaa tala nin tin madow loo doono waxaa weye nin dhalinyarahoo dhexdhexaad unbaa loo doonayo loomaba doonahayaba een, maxaan ku dhihi karaa oday oday looma doonahayo taladana wuxuu yidhi anaaba iriba taranka adduunyada kolka hore geel baa leejan mar dhexdana waxaa soo martay in loo jalaan jiray hadda saaka loo gacan laguma hayo hadda maxaan taaganahay lacag baa la jecel yahay saaka Dollar.
dolar baa la jecel yahay tag aan loo abtag ihi igu siidaa waa dalla kacdayba marka arrimahaas horta maanta maraynaa marka waxaan ku dhihi karaa gabadhu reerkoodaa la raadin jiray aqoon baad ulahaan jirtay kolkaad waa ogaa tahay qiso maxaad nooga sheekeyn kartaa marka waayo badan ayaad usoo joogtay intaanan siin akhyaarta kale Een, hadday tahay saddexda bilood ee la lugeyn jiray iyo hadday tahay eh, waxyaabaha kale la midka ee guurka la xidhiidha Eh, ama adiga dhankaaga ha ahaato ama meelo kale ha ahaadeen waa kaaga sheegi karaayo waxaan la waxaan arkay ee, nimaan ilmaadeer lahaa gabar doonay waa uu guursaday in wuxuu daba socday baan umalaynahayaa ilaa saddex bilood aan kuu sheegay ninkan usoo qaatay baaba isaga ahaa ilaa uu haleeli waayo wuxuu u adeegsaday reerkii gabadha ee ka dhalatay eedadeed buu adeegsaday eedadeedna waxay ku soo gasho meeshuu ka soo gashay reerka asaga ha qabay reerka ninkaa gabadha doonayo yay ilmo u lahayd meeshaasuu ka soo galay saddex bilood bay ku qaatay gabadhu hadduu arkaa lafteeda inay sida kolka badhaansi sida cawsha inay boodo marka arrinka hortu sidaasuu ahaan jiray mana xumaan jirin oo gabdhuhu qaabkaa lagu guursado waday lahaan jireen wadada ayadana saaka wax gacanta ku hayaayay ma ay jirto marka Een, waxaan siinayaa ogaas ciise waagii hore waxaa la tilmaamaa in ay aada u badnayd in la dumaalo gabadha ee, wiilka walaalkii uu ka dhintay haddase aad bay u yartahay arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa waxa u sababta ah bismi illah alxamdulilah waa arrintaas waa arrin aan wax ka sheegi kara waaye laba qodobaad waxay u ahayd sabab qodobka koobaad waxay sabab u ahayd gabadha haddii ay caruur leedahay ninka walaalihii ka dhinto gabadha had- haddii la- mar gabar hor banaan noqotiyaan la guursan lama dhihin haddana waxayba ku haydaa caruur caruurtiina adaa saaka wakiil ka ah inaada caruurta layicin gabadhana aadad xelatirin sidaas awgeed aada gabadha iyo caruurta labadaba adigu isku xafidato qodobkaas waa loo guursan jiray qodobka kale ee, gabadha la guursanhayo gabar markii hore laga soo shaqeeyey bay ahaydoo maaragta haddii alla guuroon yahay gabdhaha marka la guursahayo waxyaabaha lagu guursahayo a waxay ahaayeen wax badan oo laga soo shaqeeyey sabab ee, waxaan maqlay niman yaa meel shira isugu yimid nimaa wuxuu yidhi waxaan rabaa waryaaya labada rag isku dir isku dirta ama israacida hal hal- ha- hala sheegu ye ha ha la sheego buuri. labadaas qodob ha lasoo sheego buuri. gadaalay ula laabteen waryaa yaqaan waryaa yaqaan waryaa yaqaan sidii loo lahaa gabadh oo isugu qaba oo gabar u dhalay aad tira aabe waxaad tiraa haddii alla kuu roon yahay labada rag isku raaco waa halkan un guriga waa soo qaaday raggii kale waxyaabo kale keen keeneen wuxuu yidhi anigu midkaana sidaa uli amiir ninkii odaga ahay wax u diray kanaan sidaa uli raggii kalena derbi kale la dhacay waryaa kuu sheegay gabarha aan ugu dhalayaa ii sheegtay uu ayadaan rabaa isii uu gabadhaan ba rabaa uu lafteeda waa gabar caq- waa gabar caqli leh waa gabar caqli leh caqliyan gabdhaha saasaa loogu guursan jiray oo guurkoodu la iskama bilay jirin mid hadda la dhaafi jirana ma jirin oo gabdhaha waa la wada asturi jiray waa lagu kala tartamahayay gabdhaha sidaas gabadha marka hore ninka uu ka ka dhimaan loo doonahaaba loo fiirihayay qofka dhexaqalka saasay ahayd haddana waa laga dhinto walaalkii baa ka geeriyooday adoo tii hore xusahaya tanne xaq ay kuugu yeelatay labadaas qodobaa loo guursan jiray gabadha hadda ka waran laakiin Ee, xagga dumaasha gabdhaha waxaaba suuragal ah inay haddii alla kuu roon yahay ee, walaalkii iyo adigu markii horeba aadna iska warqabin nin walaalka ahaa dhintay unbaad degta ka maqlaysaa caruurtii aawe muddo kadib inaad maqashaa suuragala ee, nimay ilma u leedahay oo haddii alla kuu roon yahay ilmahan waa reer hebel baa la yidhi marka ma la iska warqaba hadda aad baad umahadsan tahay Een, marka laga yimaado guurka ee, waxaan siinayaa ogaas aadan een, furiinka ka waran xilligan aynu joogno waxaa aada u badan furiinka idaacadda alfurqaanna dhowr jeer ayay ka hadashay barnaamijyo muhiim ah furiinka ka waran waagii hore iyo hadda yuu badan yahay Een, furiinka waagii hore iyo haddeertaan waagii hore gabadha markii lasoo furayay hadday ay dhaxlaba markii lasoo furayay gabar sharaf leh oo nadaamsan waxeedii alaabaheedii waxeedii isku toosan wiilkii asaga qabay maahane aabbihii reerkii ma alhooyadii gabadhiiyay soo wadi jireen oo tartiibay u soo wadi jireen iyadoo kumbud ah waxooda ay haystaan la keeni jiray ayadoo waxayd haysato kumbuda maxaad ula jeedaa marka waxaa ula jeedaa xoolaa lasoo siin jiray in haddii ilaahaydmo markaas wixii adeegoo markaas waagaa jiray ayaa lasoo siin jiray gabar haddii ilaahaydmo goono u degta waxooda isku haysataa ayay ahaan jirtay hadda xilligan la joogo haddaan wax ka tilmaamo gabadhii ma ogtahay nin bay iska guursanaysaa teleefon unbaa laga soo furayaa haddii ilaahay hooyadeeda u tagaysaa waa la isoo furay unbay iska leedahay marka xaalkeeda sidaas u yaalla wax isku dhowba maa kaafiyo kale dheeri waay wax hadda ee, la isku tilmaami karana ma aha waxaasna waxaa keenaya ma ogtahay dadkii hore xishoodka ayaa keenaya iyo xikmadda ma ogtahay reerkii markaa gabar fura oo sidii nidaamku uusan ahaa uusan marin reerkaasi wuxuu ahaan jiray reer haddii ilaahay mo dhaqanadii soomaalida ay lahaan jirtay qof kas ku dheelay oo ka soocan buu ahaa jiray haddii lacalla qalad uu ka dhacana dad buu intuu isugu yeero oo odayaal isugu yeero iyo wax uun isku reebo uu wuxuu dhihi jiray halayga raalli ahaado anigu haddee gabadhii xaal uu buuxi jiray marka haddeertan waxaas ma jiraan wax isku dhowna maaha haddii ilaahay haye een, ogaas cabdiqaadir macalin cali ee, furiinka ka waran maanta iyo shalay بسم الله horta si walaalhay u sheega maya furiinka maanta aada u badan yahay waa mid waxa maanta ee geyiga soomaalida ka jiro intaan ka warqabno aada u badan yahay maxaa u sa- maxaa u sabab ah kulley aniga ar- aragtideyda waxaan ku sabaynayaa anugu waxaan idhaahdaa si sahlan lagu helay si xun baa kuu dambaysa aan dhahna aniga si sahlan haddii lagu helo gabadha oo banaanka laga helo shalay macnaha waalid ma loo duug marin m- meel badan eh, ma ma loo soo marin banaankan uu ka heli telefoon uu ku heli marka waxaa waxay u sahli marka beri inuu sidaan iskaga fogo oo iskaga tago marka waxaa kaloo jira anagu waxaan dhihi jirin beriyo waxaan maqla jirin een, guurkaada hore guurkaada ma u baasleh maxaa loola jeedaa haddii aad maanta ana gabarh in lagugu daro oo gabadhi aad xumayso dhaqan xun ku ku samayso oo qaabdar aad u furtid ee, gabadhii oo marka biri gabadhii aad hadlaysiya waxay ku noqonaya caqabad gabadhan daman muqsina ma laha gabadhii habelow shalay hadlayay saasoo u galay saasoo u yeelay waxaa marka adiga aad berika hore maanaysa in marka caqabad ay kugu noqoto dhaqankaadii marka gabdhaha saasaa loo ixtiraami jiray marka waxaa waaye waxaana sahlaya dhaqamadaha faraha badan loo imaaday oo dhaqamaha shay-aha kulliiba waddanka ayaa kusoo batay gabdhihii marka hore lagu guursanay qiimo lagu guursanaayo ee, waalid ma loo dabamaraayo telefoon waxba balaaya lagu guursanaya marka waxaa marka aqalab noqotay marka gabdhihii marka fuurka furinka maanta waxaa sahlaya sahalka lagu helaayo sahlaya gabdhaha xoolaha waxaa loogu bixin jiray in la adkaeyo qofku guursanayo birito inuu meel laskaga xirayo ayaa xoolaha loogu bixin jiray inkastoo ma isku dhaqan ahaa jir marka waxaan u sabaynaa ana furiinka ee, sahalka oo guurka maanta yeelo oo telefoon isku guursanaya in furiinkeena ah macnaha sabab u yahay waa tahay ugaas aadan dayrow een, si kooban ma la qabtaa
si aadaan ula qabaa haddii aada la qabto een, waxaa jirta aad loo jeediyo odayaasha oo ah inay iyaguba lug ku leeyihiin furiinka maanta jira waayo odayaasha laftigooda kama fiirsadaan cidda ay gabadhooda siinayaan haddii odayga loo yimaado ay dhacdo in loo yimaado la yidhaahdo eh, gabadhaas ayaanu kaa rabnaa eh, isagoo wax shuruuda aanan u fiirin waxaa laga yaabaa hal meel keliya inuu ka fiiriyo bis kadibna uu yidhaahdo qaado saasna gabadhiisii lagu soo furo ama message ha loo soo diro oo la yidhahdo gabadhaada waan furay ama telefoon maaragtay hal- ha lagula hadlo marka adinka laftigiina odayaasha haddaad tihiin eedda ma ku leedihiin een, wax bismillaahi een, waa runta oo horta odayaasha gabadha haddii ay tiraahdo aabe waxaan u baahanahay wiilkaas meeluu u mara male inta meelaha la iska arki lahaa odaygu wuxuu ku khasban yahay in gabadhiisa uu bixiyo marba haddii ay gabadha bixi- isbixisana aduu kama hadli kartid marka annaga eed ma lihiin waxaana eedda macnaha naga qaatay gabadhiyaba isbixisayba haddii ay isbixisay adu ma haddii aad diidid hadhow waxay laakiin wilaayada waxbaad ku leedahay sooma walaayadii waxbaan ku leeyahay waa diiday ka soo qaadba wayba iga tagtay waxay leedahay anuu ninkaasaan rabaaye maxkamaday tegaysaa ama me- waaba laisla baxayba oo xamara laisla galayba yaa sameeyeen marka fisqigaas odayg yaa sameeyey marka waxaa karoon in laguu soo furo in laguu soo furo soo furo aduu xarig xalaala inaa u samaysid marka marka haddii aan diidno annaga mashaakil kalea noo imaanaya annaga khasab gabadh annada waxay keentay inaan qaadana khasab bay nagu tahay waxaan siinayaa een, ugaas axmed ay ugaas odayaasha eed ma laha waxaa eedda iskale weladka la dhalay in ku tilmaami karna maanta horta sida badan inay casyaal yihiin laakiin soo ma habbooneyn een, eh, aabbaha gabadha dhalay inuu wiil ka weydiiyo een, war nin yahow taariikhdaada kooban iga sheekee dhanka guurka oo waxaa laga yaabaa wiilka inuu yidhaahdo aniga soddon gabdhood ayaan soo furay markaas waxaa kuu soo baxaysa inaad go-aan qaadato marka eh, soo ma habbooneyn in odayaashu ay weydiiyaan oo ninkii yacni gabdho ku-ciyaarad ay kusoo baxdo in gabadha loo diido soo ma habbooneyn Aa, sidaa weeyo way tahay ninkii miyir lahaa maas la weydiiyaa soomaali waxay ku mahmaaday ninkii miyir la ayaa maas la weydiiyaa nin walbana markaad waxaasoo kaleeto waxyaabihiis horta waa qarsanayaayoo no- dad kulli wada siyaasi bay iska noqdeen Eh, sida walaalkay aadan uuba hor u sheegay oo kaleeto horta cabsidaasaa nagu jirto horta ardayda lagu meheriyay baan u joogna oo tiri wax dhabdheeno waan aragnay kuwa uu yidhi war ninkaaganoo kuma aqaano aabba ii keen waalid ii keen keligaa baa tahay ninkoo keliga waxaa la yidhi farba farta kale waxaa la yidhaha faar bay bixisaaye foolma maydho nin keligii anigu gabadha siin mahaye war reerkii ku dhalay iyo dadkii dhaqamka aad leehday iyo qabiilkaaga inaan ay- waalidka ku dhalay inaan arka inaan helaan rabaa inta hadday dhac hadii laba laba caasi bay ahaayeen kor bay iska shubtay waaba isla carareen goobjoog baan ugu lahayn marka inta intaa nagu dhici lahayd haddii ceebtaanana dabaloonana oo intay garac iyo wax nagu keelada ama maxay ahayd aad weli bax ay intay nagu- ku dhici lahayd sidaasaan gabdhuhu ku ninkaaxnaaye ma aha wax anaga naga yimid oo fudayd eh, ma ay aha waa kaasi Een, ugaas ciise maxaa u xal ah furiinka Eh, bismi llah alxamdu lilah furiinka faraha badan oo hadda laga sheekeeyey horta sida wa- ay u yidhaahdeen ugaasyada iga horreeyey un baan la qabaayo gabdhaha waa loo talin jiray berigii hore haddana iyagaa taliya waxaan leeyahay eh, maxaa furiinka u xala ayaa hadda la joogaa furiinka waxaa xal u noqon karta horta marka hore gabadha inay noqoto oo la guursanhayo oo adugu aad dhashay gabar kaa dambayda markii adugu aad gabadhaada ay kuu asturan tahay oo gabadha aad gacanta ku haydid oo qof aad tarbiyeeday oo diinta ilaahay wax aad ka barta ay tahay oonbaad gabadha u meldayi kartaa laakiin gabadhii gacantaba kuguma jirta soo maaha waxay jirtaa haddii alla kuu roon yahay ingiriiska soo maaha talyaaniga jirtaa soo maaha xamar bay jirtaayo haddii alla kuu roon yahay soo maaha wax xalho laga gaari karaa ma jiraan xal waxaa u noqon karta in gabadha gacanta lagu qabto diinta ilaahayna wax laga baro guurkeedana loo meeldayo waa tahay aada baad umahadsan tahay ogaas aadan dadka qaar waxay yidhaahdaan gabdhaha laftigooda kaalin weyn ayay ku leeyihiin furiinka faraha badan waxaa la yidhahdaa waagii hore gabdhuhu waxay ka baqi jireen furiinka haddase dhalinyaradu waxayba jecel yihiin baa la leeyahay gabadha garoobka ah iyo gabadha aan la guursan tan garoobkay jecel yihiin oo markii ay isku dhacaan ninka waxaa laga yaabaa qisooyin badan oo aan usoo joogay meelo badan oo wax laga xelinaya aan tegey in yacni gabdhuhu ay leeyihiin hala ifuro ma aragtay nin u guursado weyn maaye qaarkood iyagoo ciddadii ku jira ayaa la guursado maxkamada lasoo taagay marka gabdhaha laftigooda ayaa u sabab ah ma la dhihi karaya furlinka
horta shay walbo ma ogtahay asal iyo farac bay leeyihin shayga ma ogtahay asalkii hadduusan xilaabin ma ogtahay waa geedkii meeshuu ka dhalanayo waay ma ogtahay asalkii faracii ma ogtahay wax dhibaataa meel yar uun hadduu ka jabo geedkii uuma taagaya ma ogtahay horta sideedaba shayga asalkiisii wuu fiican yahay faracii uunbaa ka halaabay marka haddii ilaahaydu faraca markuu ka halaabana sababahaas haddii ilaahaydu adigu aad sheegtay way jiraan oo sababahaas uunbuu keenay marka gabadha haddii ilaahaydu hadeerta waktigan xaadirkaa joogta gabadhu ayadaa nin la imaanaysa ninkii haddii ilaahaydu marka haddii ilaahay laba beri unbay isla joogayaan wiilkiia wuxuu noqonayaa gabadhii mid iska dayacay uu iskaaga tegay markaas haddii ilaahaymo haddii ilaahaymo uu meelo kale uu iskaaday uusan daraynaynin ayadii markaas sidaa ay ku hallaabdo marna haddii wuxuu noqonayaa wiilka hadduu rabo gabadhii laba habeen saddex habeen oo la joogaya macasalaam sidaasuu kusii daynaya waa waa iska fasaxaya marka ayadana sideedaba waxaa laga yaabaa ninkan markii hore inay iska rabtay uun kabacdina haddii ilaahaymo way waxay leedahay anigu kuma rabo labadooduba sabab bay u yihiin labadooduba sabab iyo odayaasha guurkooda inuu soo degdego odayaasha sideedaba wax sababa kuma lahan waxaysan sabab ugu lahayn annagu aan isdifaacaynin waxaysan sabab ugu lahayn odayaashii waa asalkiiya maogta waxuun baa loo keenaa waaqaca markaa ay taagan yihiin wixii xal ay u maleeyaan iyo markaas haddii ilaahaymo diiniyan ahaan uunbay wax ku hadlayaan gabar baa loo imaanaya ninka odogaa amba haddii ilahay odayaasha guud ha noqdaan amba aabbaha ha noqdo gabadhiisa waxaa laleeyahay haddii ilaahaymo oo wiilkan igu dar wiilkan igu dar gabadhii haddii ilaahaymo sidaas laleeyahay ma diidi kartid lama diidi karo hadda waktigii wax la diidi jiriyo oo gabadha haddii ilaahaymo tala loo jeedin jire aabbo ninkan ma taqaanaa aabbo ninkan anaa kaa garanaya ka joog aabbo wiil fiican anaa kuu raadinaye joog gabdhihii hore ay ahaa jireen gabdhahan ma yeelayaan marka haddii ilaahaymo arrintii faracay ka hadlahdo baasha marka labadoodaa u sabab ah odayaashu wax shuqula kuma lahan waa tahay aada baad umahadsan tahay qodobka ugu dambeeya ayaanu gelaynaa xilligan waxaynu joognaa wakti la yidhaahdo soomaalida aad baa loo duleystay waxay noqdeen dad meel walba lagu ihaanaysto marka su-aashu waxay tahay soomaalidu waagii hore sidee bay ahaayeen xagga qabka marka la eego ma waxay ahaayeen dad isla qab weyn mise weligoodba sida maanta loo ihaanaysto meelo fara badan oo waddanka ka mid a ayay ahaayeen waxaan su-aashaas siinayaa ogaas cabdiqaadir macallim بسم الله الحمد لله soomaalida berigii hore waxay ahaa jireen dad aada isulqabweyn qiimo le inkastoo maanta aqoonta diineed maanta ay badan tahay soomaalida berigii hore aqoon diineed aada ay u yarid laakiin waxaad muddaa qaabka ay u dhisnaayeen iyo qabkooda siduu ahaa iyo muuqaalkooda iyo dareenkooda sis ay maanta kaafri ka dheer inay tahay dad islaqabweyn aan wax walba qaadanin quursi aan qaadanin ahayr soomaalida tusaale gaalada xaggeeda boqolkiiba boqol ay nacabayaan gaal hataa dadka soomaali reer baadiya badnaa waxaa la dhihi jiray waxay dhihi jireen kaba haddii arkaan baadiya aan ku korno aan ku weyna aniga intaan kusoo gaarin berigii hore askartii talyaaniga waxaas kala markaa gaala inta qaada gaala inta qaada gaala inta qaada haddii lidaha naagta waa dhiqaadi cunugu waa dhiqaadi jiray sida gaala loo nacbay kale marka maanta waxaad moodaa inkastoo aqoontii maanta ay ku badan yihiin iyo maanta sidii gaala jaceylka waxaana ku soo malaynaa waxyaa dadki waxay fiirsadeen telefishinaa la fiirsaday balaaya la fiirsaday dhaqan gaala la fiirsaday gaa ya maskaxda laga gumaystay marka soomaalida waxay ahaa jireen dad aan aqbalin ee, quursi iyo ihaano aqbalay ahaa jireen aad baad umahadsan tahay ogaas aadan qabweynidii soomaalida ka waran bismi illaahi alxamdulilah qabweynidii soomaalidii hore haddaan ka hadlo waxay ahayd soomaalidii hore dad aada isula qabweyn qiimo badanna isu yeela ee, dhinaca diintana aada ugu fiican haddii la yidhaahdo gaal baa maanta meelahan soo gaaray een, ninkooda baadiyaha iyo ninkooda yar inay gaalkaas ay u dheg qaadaan oo ay la dagaalamaan midaal hadda markaan kasoo qaadno taariikh ahaan haddaan dib u noqonno talyaanigii markuu wadanka soo galay taarikh waxaan ku haynaa een, xeebaha soomaaliya uu kasoo degay waxaa laga yaabaa in soomaalidii ay la dagaalantay banaadir oo kale waa lagula dagaalamay marke iyo waa lagula dagaalamay soomaaliyaana la dagaalamaysay oon ogolayn inay dhulkooda cagta usoo dhigo nin gaala marka soomaalidii hore aad bay u wanaagsaneed maantana soomaalida ayaa adaya iyadaa u yeeraysa oo leh bal kaali noo imaada dowladda nala dhisa oo hawl nala wada iyagaa leh berigii horena soomaalidii hore waxay ahayd ninka gaalka ah cagta dhulka ma soo dhigi jirin fallaara loo haystay iyo warankaa loo haystay marka maanta maasha allah berigii hore iyo maanta haddii la isu fiiriyo maan- ma- berigii hore aada u wanaagsaneed soomaalida ogaas axmed hay maxaad raacinaysaa walaalaha ambaan la qabaa gaala nacaab waa jirtay waxaan u joogay aniga siyaad barraa wuxuu sameeyey macalimiin buu usoo diray ee baadiyaha ololihii baa la jiray ciyaalbi niman waxbartay oo waxbar dadka waxbaro usoo diray waxaan xasuusnahay annagoo reer baadiya inay noo yimaadeen een, asagoo ayagoo gaariyaal wataan ay dhaheen waxaan idin bareenaa far soomaali waxbaan idin buubaa waxaan idin barayaa waxaan xasuusnahay inaan la cararay oo reerka asaga ahaa uu carradayda ka guuray oo oo la afka lasugu shubay waxaa la gaalaysiinhayaa ilmaheenni far gaalaana la barahayaa waa gaala naceeb qabweyninkan hodayaasha hor u sheegay qab baa ku jiray dad isbiir ilaan fartan waxay ahayd laatiina dadkuna carabi iyo wax ku baran jireen haa qur-aan way arki jireen laakiin far soomaaliya waxaas iyo wax la- maynan arki jirin wax buog ba wato oo maxay ahayd kasoo baxaysan siyaad barraaba gaal la ahaaba dadka hadda markii runta loo kaco gaal siday u necbin siyaad barre cilmaani buu ahaa kuwana de reer baadiye ahaayeen reer baadiye markii wa- loo soo diray fartii een, af soomaaliga hala bare la yidhi inay wada carareen oo duurka galo dhankaas ma ujeedaan haa ilmuhu rabaa inuu naga gaaraysiiyo gaalana dhaqankeeda waxaa weye inay hoos kaa soo gasho oo maxay ahayd dadka yar ay soo barbaariso si ay hadhowta kaaga hor imaadaan in la diiday baan garanhaya hadda marka een, inay meesha ka baxday ee qabweynidii soomaalida ayaad muujinaysaa maxaa u daliil ah waxaa tusaale usoo qaadan karaa waxyaabaha hadda muuqdo reer galbeed baa gacanta inuu kordhigay waa nalakaa lugmeersaday dadka hadda u shaqeyn hayo waa dadka markaan kuleeyahay hadda siyaad barra intuu dad usoo diray yaa ilmo waxbarahayo ilmaha nala ka gaalaysiinay waa dadkii marka hore talyaanigii iyo ingiriiskii gacanta ay kusoo galeen ay soo tarbiyaystay kuwiibaa inuu kusoo koray oo hadda gaalo u shaqeynhayo imaa ummadii kalete banaanka ka taagneed wax eh, filimka kor ka fiirsanaysay waa nadiif wa kuwaa jihaadka wado wa kuwaa ordahayo wa kaa xabadda ridayo marka waxaan ku dhihi karaa marka marka waad ku khilaafsan tahay saaxiibadaha in maaragtay isla qabweynidii ee meesha ay ka baxday maya qabweynidu kama bixin laakiin dadkan hadda maanta ee hortaaga gaalada la sh- la shaqeynayo waa dadkii ay gaaladu soo barbaarsatay ciyaalkii yaryarka ahayo lasoo gaday gaal masidu ku baadiyo weeyaa maxaa yeelay rasuulka u jawaabaya ilmaha la kala xadi jiray suubanaysa joogo marka waxaan u arki karnaa qabweyninka waa sideedi laakiin maxaa haddaad i weydiisay dadkan hadda ihaanoobay maxay yihin haddaad tiri waa dadkii waaga gaalka uu gacanta kusoo dhigay uu soo barbaarsaday uu wax ku shubtay waalinku wax shubto maan haddana ka shubto sooma marka intaas haji laakiin soomaali qabwooyinkii iyo wanaaggi waa sideedi waa tahay ogaas ciise een, maxaad ka odhanaysaa marka ee, isla arrintan ayay weli dood ka taagan tahay qabweynidii ee ummadda soomaaliyeed
bismi illah alxamdulilah Eh, saaxiibadayaa ka hadlay waana ku raacsanahay in badan Eh, soomaaliya waa qab weyneed gaalo waa ay nacbeed waa la dagaalamaysay Eh, xaggaas waa la iska raacsan yahay waana ku midaysneed soomaaliya waxaa soo baxaysa maxaa hadda ka reebay oo qabweynida ka reebay qabweyne la-aan hadda ma ma jirto weli waa jirtaa soomaaliya waa dhaqan tahay laakiin ayaa meesha ku jirta soomaaliya waa la kala jabshay qabka awoodda taadaana haddii lagu kala jabsho waa ay kala lumaysaa alxamdulilaahi waa la dagaalamhayaa oo weli cadow nacbidii waa jirtaa oo inaan diintanaga iyo sharafkan iyaga iyo dalkanaga iyo dadkanaga aan lagu soo xadgudbin baa taagan laakiin waxaan leenahay boqolkii soddonaa nala ka helay ama labaatanaa ma dhihi karaa dad maskaxda lagala dagaalamay oo cadowgii u gacan galay oo haddii alla kuu roon yahay soomaalinimadii ka tegey oon leenahay haddii ilaahay idankiisa waa dad u xeshay hunguri dadkaas baa magac xumada soomaaliyeed u sababa soomaaliya hunguri ma aysa uquun soomaaliya inay dalkeeda gadato ma aysa rabin soomaaliya diinteeda inay gadata ma aysan rabin soomaaliya cisigeeda iyo sharafkeeda inay gadata ma aysan rabin wax cadow la yiraa ma aysan doonayn aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa ogaas aadan see lagu soo celin karaa qabweynadii iyo eh, sharaftii ummadda soomaaliyeed ay lahayd Een, sharaftii iyo qabweynadii ummadda soomaaliyeed ay lahayd waxaa lagu soo celin karaa dadka horta een, haddii ilaahay idmo wixii xun iyo haddii ilaahay idmo wixii fiican inay kala fahmaan dadkuna ay midoobaan dadkuna ay midoobaan oo ay midoobaan fikirkana wixii keenay waa la yaqaanaa qolooyinkaasoo haddii ilaahay idmo reer galbeedka markii hore meesha keenay haddina haddii ilaahay idmo soo tarbiyeeyey fikirkaasoo maskaxiyeedkaa dad adiga haddii ilaahay idmo soomaalida uun kula jinsiyad ah dadkaas uun baa keenay dadkaasi haddii ilaahay idmo in dhinac layska leexiyo soomaalidana soomaalidana ay midoowdo layska dhiciyo gaalada oo fikirkaa keenay barnaamijyadaa eh, keenay la iska dhiciyo haddaba dadaalkeedii ugu socdaa in gaalada haddii ilaahay idmo waa lala dagaalamaya adeertaan barnaamijyo fara badana socda waxyaalo fiifiican baa socda dadki intii dhimaneed inay isku darsamaan haddii ilaahay idmo qabweynidiina sidaasay ku soo laabanaysaa diintiina sidaasay ku soo laabanaysaa sharaftii soomaaliyeedna sidaasay ku soo laabanaysaa waxaan haddii ilaahay magaalada soo adeegsatay oo haddii ilaahay idmo sidaasa loogu leexin karaa aad baad umahadsan tahay waktiga ayaa ina soo kulaalaya ogaas cabdiqaadir eh, dabcan waxaanu kasoo hadalnay mawaadiic muhiim ah een, soomaalida martisoorkii hore iyo martisoorkan ayaanu soo lafagurnay qaraabo xiriirinta ayaanu kasoo hadalnay guurka iyo furiinka ayaanu ka hadalnay waxaa ugu dambeeyey eh, qabweynida Eh, si guud marka inahaas oo dhan oo aad dhaliil kasoo jeediseen oo aada isku raacdeen oo aad tiraahdeen guurkii hore iyo kan kii hore ayaa fiican furiinka maanta ayuu badan yahay qaraabo xiriirinta maanta way xun tahay waagii hore ayaa fiicnayd eh, qabweynida maanta ayay liidataa dhammaantood maxaa u xal ah بسم الله آه، intaas waxaa waxal ah ilaahay kitaabkiisa sunahana waa in la qaato lagu dhaqmo loo istaago waxaasoo dhan diinteenay ku dhex jiraan ilaahaygeena khal- ummaddan khalqi ayaa soo raaciyey dhaq waxay ku dhaqmi lahayd waxay intaasoo dhan xal u ah in kitaabka alla la qaato sunnahana maxamed la dabaqo loo istaago loo dhinto intaasaa xal u ah wax kaloo xal u ah malaha aada baad umahadsan tahay ogaas aadan xalka muxuu yahay dhankaaga adoo soo koobay بسم الله horta halka waxaan la qabaa walaalkay horta shareecada islaamka oo la dabaqo kitaabkaas ilaahay oo la qaato jihaadka maanta socdana la labalaabo unbaa horta arrimahaas looga bixi karaa haddii ay qabweyni tahay haddii ay guurkii hore xumaanteedii tahay haddii ay tahay eh, maxay ahayd en, sharaftii soomaaliyadii iyo muslimnimadii intaba waxaan ku cusoobaynaa kitaabkaas ilaahay iyo sunnihii rasuulka in la qaato intaas haddii la waayo dulmigan waan ku jiraynaa In- intaa haddii aan qaadanana ilaahay sharaf iyo cizi buuna siinayaa aad baad umahadsan tahay ogaas axmed maxaad kusoo gabagabeynaysaa xaggaada waxaan kusoo gogobanahay arrinka isaga horta waa kitaabka ilaahay ee inoo soo jeeda inoo inoo dejiyey ee kalaamullaahi iyo xadiidba abaan horta kaga bixi karnaa waxyaabaha asaga ah nimankan hadda ihaanada aan ku sheegano oo qabweynida ane waxaan u arkaa hadda ee maxay ahayd inaan ka guulaysanay sababtoo ah hadda gabal dhax ayaan joognaa gelin dambaan hadda joognaa iyo qorax soo baxaysa laba kale meelood weeyo een qaabka aan uga guul helinayna waan haynaa oo gacantaanu ku haynaa hadda fajistayaal iyo odayaal baa socdo ee waxaan uga guul helinaa middaa waxaa waa inaan kala wareegno horta jiilka yaryarka ah, jiilka soo kaxayo inaan kala wareegno Lo- oo la tarbiyeeyo laguna shubo kalaamullaahi horta gaaladu taasaan uga guursanaynaa midda aan usoo noqdo haddana gabdhaha guurkooda waxaa lagu xakameyn karaa arrinka asaga eh, wiilka inuu u doono aabihii gabar ee gabadhuna laga soo doono caaciladeedii inta u sokayso aabbaheed taasaa horta furniinka faraha badan leh aa lagu xakameyn karaa Ee, maxaa kaleeto mawduuca ku jiray qaraabo xiriirinta waxay soo gelaysaa kitaabkii ayadana kitaabkaasi xambaarsan wax walba kitaabkeena lagu sheegay oo dhammaystiran waxa maanta aan ku dhaqmayno waa xugun in qaraabada la xiriiri waa diin in martida la sooro waa diin waxaasoo dhan wax walba asal bina asalka aan uga baxeeno oo inaan kaga baxeenana ee cadda ilaahayna uu noo sheegay kitaabkiisa uu noogu sheegay waa kalaamullaahi aad baad umahadsan tahay ogaas ciise xaggaaga iyo gunaanadka
bismi illah alxamdu lilah waxaa looga bixi karaa adeer waxaa la yidhi run rabbi leh iyo been rayad lahaa jirtaa la yidhi maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa run rabbi leh iyo been rayad leh run rabbi leh waa wixii ilaahay kitaabkiisa ku xiran oo addeecsan been rayadluhuna waa dadka doonahaya taangiyaalaan ku dhex jirnaa iyo haddii alla kuu ron yahay cadowaan hoos joognaa ciidamaan noo aruursan waa waxaan waxba ka suurageliyin been rayad la weeye waxaan uga gudbi karnaa dhibaatada taagan inaan run qaadanno rabbigeenna addeecno kitaabkiisa ku dhaqanno intaasaa looga gudbi karaa waa tahay waxaa inoo soo gabagabaynaya ogaas aadan gunaanad halka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiican horta qofkii cizo doonayo falilaahi alcizatu jamiican dhammaanteedoo dhan cizo iyo sharaf iyo wax walba meeshii ilaahay buu jira marka haddii ilaahay annagana haddii ilaahay mode dad muslimiina ayaana nahay kutaab baan haddii ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam naloogu soo dhiibay cizadana meeshay jirto waa naloo sheegay kulli dhammaan meeshay jirto waa naloo sheegay marka haddii ilaahay mo inaan kitaabkaasi aan u laabanno sunnada nabiga haddii ilaahay aan u laabanno haddii ilaahay mo ummadda muslimiinta hadeertaan gaaladaasi la jihaadaysa aan garab istaagno hiil iyo hoo aan ku bixino izidii iyo sharaftii haddii ilaahay mo meeshay naga jirtaa annagana aan ku dadaalno intaas un baan haddii ilaahay kusoo gabagabay lahay aad baad mahadsan tahay dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaan u mahad celinaynaa oo nagala qayb galay ugaas aadan dayrow xasan oo ah ugaaska beesha dabare ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane oo ah ugaaska beesha absame ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax ayaa sidoo kale ka mid ahaa martida ugaaska beesha maxamuud haraab iyo ugaas aadan cusmaan ibraahim ugaaska beesha shangamaas iyo ugaas cabduqaadir macalim cali maxamuud ugaaska beesha ajuuraan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل أنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزهري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد